xeraryaha dowladda dhexe ahna madaxa ugu sarreeya gobolkani waqooyiga bariya dalka kenya maxamuud saaleex kulankiisaasi uu la qaatay saraakiisha ka socotay dalka soomaaliya ayaa waxa uu ku sheegay inay soo afmeereen cabsidii laga qabay in qulqulatooyin ay ka curtaan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto rimi yaraa oo noo dhadhexeeyey xagga xuduudka waan dhamaynay wax dhibaata ma jiraan haddii ka tegi wayso dad soo galgalay xagga kenya dhowr iyo labaatan sano ka hor ayaa xoogaho qaylqaylinayay tiina hadda waan ka heshiinay ad waxaan nahay walaale ah oo jiiraan ah wax dhibaato ma jiri doono wax kasta waan ku heshiinay marka waxaan rabaa inaan u sheego reer mandheera iyo reer bulaxaawa walaaltinimadii hore inay ku joogaan qayladaha la iska dhaafo bulaxaawa iyo mandheera way isu baahan yihiin xaggii xagga marka wax dhib oo imaanaya ma jiro insha allah dadweynaha xaggii xagga waxaan rabaa inay isu imaadaan ay wada heshiiyaan ay walaalnimadii soo celiyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan xuseen oo isaguna shirkaasi uga qaybgelayay dhanka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in safgarad rasmiya laga gaaray sidoo kale qaabkay dowladda soomaaliya iyo kenya u wada qorsheynayaan derbiga dheer ee dowladda dalkani kenya ay ka bilowday xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto
waxaanu hogaaminahaya wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland shirkaas wuxuu ku soo dhammaaday oo rabaa inaan ummadda soomaaliyeed la wadaago guud ahaan gaar ahaan kuwa reegedo gaar ahaan kuwa reer balaxaawo inuu ku soo dhammaaday is-afgarad wuxuu ku soo dhammaaday in la joojiyo dhismihii socday oo ka socday boodharka markii laga reebo shamiinto qoyan oo godad la qoday in lagu shubay la rabay in hadda lagu shubo labada maanta iyo birrito la dhammaystiro la waxeeyo bacdamaa shamiintadii ay qoyan tahay waxaan rabaa ummadda reer balaxaawo iyo ummadda reegedo guud ahaan ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno xalka iyo qaabka loo wajihi doono boodharka inuu yahay mid u yaala labada madaxweyne ee dalka madaxweyne cabdulaahi maxaa cabdulaahi farmaajo iyo madaxweyne uhuru isku soo celceliyo shirar isxigxigay oo ka soconaya deegaankaasi mandheera ayaa iminka wuxuu noqonayaa mid ay naaqusayso dareenkii laga qabay in qulqulatooyin ay ka curtaan xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto maxamed faarax shire v o a gaarisa